dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay saameyn ku yeelan doonto kaalinta uu maraykanku waa xakinta maraykanka uu hakiyey taageerada militari iyo gargaar ee soomaaliya uu siiyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiiqo oo v o eda ay wareysatay ayaa sheegay in soomaaliya ay ku qasbanaan doonto inay buuxiso kaalinta uu maraykanku banaynayo wasiir fiqi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in soomaaliya ay doonayso inay dhexdhexaadiso dhinacyada isku haya colaadda dalka suudan fiqi waxa uu waraysiga v o eda oo dhinacyo kala duwan taabanaya xiriirka soomaaliya iyo sidoo kale imaaraadka iyo weliba doorashooyinka soomaaliya falastiin axmed imaan ayaa wasiir fiqi waxay ku wareysatay xarunta v o eda ee washington d c oo uu nagu soo booqday saameyn xoogan bay ayay keeni kartaa waxaanan runtii qayb ka mid a socdaalkeenna uu yahay in de dowlado marba haddayba exceptional ay samaynayaan in soomaaliyana dowladahaas exceptionalka ay ka mid noqoto oo laga reebo ay deeqdoodii iyo wixii la siin jiray inay sii socoto aan rabno saameyn way leedahay laakiin dowladda soomaaliya runtii dee qorshayaal ayay diyaarsatay lagu buuxinayo gaabkaas soo baxay haddana ma u malaynayo in wax farqiyo weyn ay keeni doonto marka laga reebo dee culays bay nugu tahay dhaqaale xoogan dowladda soomaaliya waa la ogyahay dhaqaalaheedu waa xadidnaa miisaaniyadda sanadkii hore waa la fariisiyey laguma tashan qorshayaashana kuma jirin in waxaani ay meesha ka bixi doonaan culays way keenaysaa bilaha hore laakiin waxaan ku qasbannahay dowladda soomaaliya inay buuxiso oo ciidankaas muhiimadda uu leeyahay in sidiisii iyo fankiisii inay sii socdaan in dowladda soomaaliya ay booskaas buuxin doonto dhinaca gargaarka baniaadanimada u s a da u qaabilsanayd maraykanka waa laga joojiyey inay kasii howlihii baniaadanimada ay kasii shaqeeyaan dhinaca gargaarka baniaadanimada saameyn intee labu soomaaliya saameyn xoogan bay ku reebaysaa runtii aada iyo aada u xoogan dhinacyo kala duwan sanadkii lasoo dhaafo laba kun labaatan iyo labadii haddii aysan maraykanka ahaan lahayn gargaarkii u bixiyey abaaraha soomaaliya ku dhuftay ee heerka in macluul la cilaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn ilaahay ka sokow tan ilaahay ka sokow tooda haddii aysan ahaan lahayn in xaalad adag soomaaliya ay geli lahayd marka sanadkanna runtii xaaladda hay-adda sodma ee soomaaliya u qaabilsan way ka dayrinaysaa xaalka roobka soo socda marka runtii saameyn xoogan bay reebi doontaa laakiin weli dowladda soomaaliya waxay rabtaa in ay engage garayso xiriir fiican la samayso dowladda maraykanka oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionaalka inta dee cagaheena ugu istaageen waxaa soo saarteen qoraal aad kaga hadlayseen midnimada dalka suudan wuxuuna kusoo beegmay kadib markii kenya lagu soo dhoweeyey hogaamiyaha r s f ta xamaadi mowqifkiina suudan muxuu yahay haddiise aada mar booqashadii hogaamiyaha r s f asaas uga hadasheen wadanka dariskeedin la ehe kenya sidee u taabanaysaa annaga sideenaba soomaaliya wadan soo maray dagaallo sokeey oo waddan jabhado iyo dowlad lays barbar dhigay waa khibraddeenna iyo waayo aragnimadeenna waxayna baraysaa in meeshii aan gaarnay oo hoose oo la wada sinnaaday inaysan ku habboonayn in dalka suudaan hadda loo loo maaragtay loo horseedo mas-uuliyad ayaa naga saaran bariga african waxaan ugu jirnaa golaha qaramada midoobay security councilkaan ku jirnaa mas-uuliyad baa naga saaran inaan dowladda suudan badbaadinno in jabhado iyo wax iswada la-eg aysan noqon dowladda suudanna waxayna soo garab istaagaysay soddon iyo dhowrkii sano soomaaliya ay xaaladda kale ku jirtay garab istaag badan bay noo ahayd safaaradooda weligood lama xirin dowladda keliyahay mararka qaarkood ahayd oo safaaradooda magaalada muqdisho ay ka furnayd toddobaatan kun oo arday ayaa jaamacadaha suudaan wax ku soo bartay oo xilal kala duwan gobollada dalka iyo dowladda soomaaliyaba ka haya ciidanka soomaaliya intiisa badan xilligii shabaabka lala dirirayay laba kun iyo sagaalkii sheekh shariif markuu yimid tababarka ugu badan meesha aan tababarka lagu soo sameeyay ahayd ciidanka marka dowlad noocaas garab soomaaliya usoo garab istaagtay waayo dhinac kastaba waxbarasho iyo ciidan iyo dowlad dhisba hay-adaha kala duwana dowladda marka dowladdaas iyo dadkaas abaal weyn bay dalka soomaaliya ku leeyihiin in waxaa ka jira ciidankii waxaa ka jira majlis siyaada gole hogaamineed baa ka jira oo ciidanku hadda uu hogaamiyo waxaa u dhisan unugtii dowladnimadaa u dhisan in aan dowladda soomaaliya mowqifkeedu wuxuu yahay in la adkeeyo dowladnimada suudan in wixii khilaafoo jiran special envoy baa la rabaa mar dhow in loo magacaabo oo isku soo inaan door weyn ka ciyaarno inaanan dabka ku sii shubin gaase in aan isku soo dhoweyno oo suudan mucaaradkeeda iyo xukuumadda hadda joogto militarigu u hogaamiyo inaan isku keenno oo heshiisiino oo magaalada muqdisho gobollo u dhigno mana rabno cid kasta waxaana ka soo horjeednaa cid kastoo faragelin gudaha dowladda suudan ama dadka suudan faragelin negativa ku haysana dowladda soomaaliya way ka soo horjeedaa
dhowaan waxaa tegay dalka isku tagga imaaraadka carabta madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro habmaamuus dowladeeda lagu soo dhaweeyey oo aada u sarreeyey sidee u aragtaan
annaga sideenaba dee somalilan mowqifkeenu waa cad yahay dowladda soomaaliya waa cadyahay weligeedna waa caddaa somalilan waa qeyb ka mid ah soomaaliya waa gobol ka mid ah grievances iyo tabashooyin dadkaasi ay qabaan maamul ha hata ama shacabku ha ahdee way jiraan taasi dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay in wadahadal iyo lagu xaliyo qaab maaragtay isfaham dad soomaaliyeed baanu wadanahay hal dal baanu wadanahay inaan sidaas ku xalino runtii tegistaas dee waa waa la tagaa oo dowlad goboleedyaduba hadda way tagaan oo ayaan dhaweyta axmed madooba safrayo kenya aaday iyadoo dowladda soomaaliya aysan ralli ka ahayn kuwa kalena way baxbaxaan marka dee taasi waa iska xaaladeena hadda aan ku sugannahay laakiin somalilan qayb ka mida soomaaliya waaye
xiriirka imaaraadka iyo dowladda federaalka waa sidee hadda xiriirkeenu hadda waa fiican yahay ma xuma wuxuuse u baahan yahay runtii waxyaalaha qaarkood dowladda soomaaliya ay hadda tallaabooyin ay ka qaadi doonto ayaa jira oo ah dee dalka soomaaliya anagu faragelin uma ogolin in dadkiisa lakala qaybiyana ma ogolin marka manahan dowlado badan baana hadda dowlado dhowra ayaa gacmaha si un negativean ugula jirjira taasna dee siyaasaad guud baan ka yeelanaynaa ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba intaba
markaan kasoo tagna taas waxaa jirta in dhowaan ankara kulan uu ka dhacay daba socday heshiiskii hore ay u gaareen hogaamiyaasha labada dal xaggee hadda xaalka xiriirka etoobiya iyo adinku uu marayaa
ankara waa waad ogtahay koob iyo tobankii bishii december baa halkaas lagu heshiiyey wixii laysku hayay emooyogii ee muranka keenay oo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan murankiisi uu socday meeshaasaa lagu soo gebagabeeyey wixii ka dambeeyey waxaa ku qornaa qodobo qodob qodob ka mid ah in guddiyo technicalah oo farsamo labada dhinac iska soo magacaabaan ayna isku yimaadaan bisha febraayo febraayo dowladda turkiga oo gogashaas awalna dhigtay waxay xadiday maalinka sideediyo tobanka febraayo in laysku yimaado warqad bay xilli hore noo soo direen ajenduhuna wuxuu ahaa in bal furitaan guddiyada technicalka ah la sameeyo marka waad aragtay waxaa ka soo baxay inay isku yimaadeen laguna ballamay in kulamo kale bilaha soo socda shanta bilooda soo socota in kulamadu ay sii socdaan ujeedka guudna uu yahay in dee ganacsi iyo la weydaarsado sida jabuuti iyo ethoobiya ganacsi uga dhexeeyo sida uganda iyo maaragtay kenya uga dhexeeyo ama ruwanda iyo waddankaa la yidhaha tanzaniya wadamada landlockidka badda aan lahayni kuwa kale siday ula isticmaalaan marka dee weygaasaa laisla fiirinaya guddiya technicalka runtii wuuna fiicnaa ciidamadooda ma ka mid noqon doonaan ciidamada eusom ciidamada eusom wadahadalka wuu socdaa way ka mid noqonayaan
dhinaca kale soomaaliya gudaha markaan usoo laabano wasiir waxaa jirta xildhibaanna waa tahay in ay ay jiraan murano ku saabsan hanaanka doorashada xiriirka jubbaland iyo puntland dowladda kala dhexeeya ma jiraa la dhihi karaa ama meesha ugu xumeyduu maraaya mucaaradka laftirkooda siyaasiyiinta kaleeto waa ay kasoo horjeedaan hanaanka doorashada dowladdu qorsheynayso doorasho aan la isku raacsanayn uon raalli laysaga ahayn sidee rabtaa dowladaadu inay u qabato war sideedaba madaxweynaha waad aragtaan u malaynayaa v o edana waa laga sii daayey madaxweynaha hadda jooga doctor xasan sheekh maxamuud iyo murashaxiintii la tartamaysay intuba qorshayaashooda waxay ku darsadeen laba kun labaatan iyo labadii including farmaajo xilligaas joogay in doorasho qof iyo coda dalka laga qabanayo
laakiin ugu heshiiye soomaaliya siciidani baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa axmed madooba joogay oo ka mid ahaayo dee toban shirba ka qaybgaloo go-aamado dhan wax ka gaaray dalka soomaaliya dee fowdo kuma sii jiri karo anaa eeridii hogaamiye kooxeedyadii lagu bartay iyo xaggan u baxayaa markaasaa lee keligay lee xayiraanayana taasna suurtagal maahan heshiis waxaa lagu wada gaaray dastuurkaana qoraya in doorasho qof iyo coda twenty sixteenkii ayay ahayd inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda waxaa la yidhi dowladda soo socota ha qabato laba kun labaatan labaatan koodii ma qaban iyadiina in laga gudbo nidaamka is addoonsiga oo qofka nin maamul goboleed jooga saf inta loo galo adiga raalli kaama ihi adna raalli baan ka ah odaygii shaqada lahaa ha la eriyo reer hebel anaa u talinaya wixii hadda dee ayaanti dhaweyto dhammaantoodna way wada qireen waxaan fiicnayn inay ahayd dowladda soomaliya mas-uuliyad marka waxay ka saaranta in ajende dalka dadka soomaaliyeed ay ugu codaynayaan konton iyo shan sano kadib cidda ay ay rabaan inay matasho oo aysan matalayn cid laaluush iyo lacago inta meelahan laga soo qaado dadka inta lagu faraqo hogaamiye aan u qalmin oo dalka meel xungeeya taas runtii waa laga ducaystay waana laga wada heshiiyey siciidani wuxuu ka mid ahaa go-aanka qof iyo cod afar shir ayuu joogay oo shirarkii laba kun labaatan iyo labadii mar shir walbaba qof iyo cod qof iyo cod qof iyo cod baa lagu qorayay marka hadda haddii aanay jubbalandna joogin puntlandna joogin siyaasiyiintii tartami lahayd ee qaarkood waddanka hoggaan ka soo noqdana ay u arkaan in bannaanka laga dhigo qorshaha hadda socda doorasho ma qabsoomaysaa horta jubbaland yaa u taqaana adiga jubbaland waa axmed madoob aa u taqaana jubbaland waa shacab shacabka degan meesha jubbaland la yidhaaha shacabka meesha deganna diyaar bay u yihiin doorasho inay qabsadaan doorashadu inay ka dhacdo jubbaland doorashadu inay ka dhacdo puntland way ka dhacaysaa qofna dadka rahmad uma haysan karo waa rahmad hadda waxa nimankaasi ay sheegayaan doorashadii hadda kismaayo ka dhacday miyaa lagu tilmaami karaa doorasho inay ahayd ma taasoo kalea la rabaa dadka soomaaliyeed haddana in lagu sii qasbo inta dad guri lagu xaraysto la yidhaahdo idinkaa xildhibaanaha hal nin uuiska soo qorto idinkaa xildhibaanaha ii codeeya qof kale yuusan ila tartamin keligii hallay doorto taas doorasho ma ahan lamana qaadan karo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqih oo u warramayay falastiin axmed iimaan dhegaystayaal waraysigaasi oo buuxa oo maqal iyo muuqaal ah waxaad ka heli kartaan boggeena v o a somaly com